faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxmedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryam mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir abdullah cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha xadaado saakana waxaa ugu dooroon madaxweynaha maamulka puntland oo si cad uga horyimid doorashooyinka qaranka waa guddiga doorashooyinka qaranka iyo weliba qodobada ay soo jeediyeen ciidamada nabadsugyada iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo howlgalka wada gobolka gado ayaa waxa ay degmada balax xaawo iyo tuulooyin hoosta ku soo qabteen dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo shir muhiima uga qaybgelaya dalka masar iyo wasiirka warfaafinta soomaaliya oo maanta hortegaya golaha shacabka soomaaliya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkan warka subax ee raadiyaha cadaado goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan ciidamada nabadsugyada iyo sirdoonka soomaaliya ayaa howlgal gobolka gado ay ka sameeyeen gaar ahaana degmada baled xaawo iyo tuulooyin hoostaga waxa ay kusoo qabteen dad fara badan kuwaas oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo sidoo kale ammaanka waa kooxaha iyagu ammaanka lidku ah warbixinta warkan waxaa inoo sii qaadaa dhigi doona waryahay karaama
taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka gado ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen degmada beled xabo iyo tuulooyin hoostaga iyada oo halkaasi kusoo qabqabtay dad fara badan taliyaha nisa ee gobolka gado oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabqabtay dad lidi ku ahaa amniga kuwaasi oo isugu jira xubno ka tirsan xarakada al-shabaab iyo kuwa ka ganacsanayay maandooriya xashiishka taliyaha nisa ee gobolka gado cali dayr oo warbaahinta kula hadlay beled xaabo ayaa sheegay in howlgalka gaar ahaan laga fuliyey tuulada hareeri tuure lagu soo qabtay nin lagu magacaabo xareed maxamuud kaasi oo si dhow maaleysi ah ku joogay tuuladaasi sidoo kale waxaa degmada beled xaabo lagu soo bandhigay rag lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen maandooriya xashiishka kuwaasi oo howlgallo lagu soo qabqabtay waxaana taliyaha nabadsugidda gobolka gado uu sheegay in howlgalka sii wadi doonaan degmada beled xabo ee gobolka gado ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka mararka qaar ka dhaca falalka amni darro waxaana horay ugu dhacay dila loo geystay nabaddoonno
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dene ayaa si kulal uga hadlay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan soomaaliya sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka ka doodayaan iyo mowqifka puntland ee arrinkaasi madaxweynaha deni waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aan lasoo bandhigin qorshe cad iyo jadwal shaqo oo ay soomaaliya ugu qabsoomi karto doorasho hal qof iyo hal coda isagoo intaa ku dara inaysan puntland qayb ka ahayn howlaha iyo noocyada doorasho ay wadaan guddiga doorashada heer federaal waxa uu sheegay in wakhti badan aada loogu celceliyay in lagu in laga gudbo nidaamka four pointy five hase yeeshee doorashada soomaaliya hadda ay ka harsan tahay muddo hal sana ah balse baarlamaanka ay ka doodayaan taasi aysan ahayn wax macquula sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka puntland siciid deni
runtii iyada oo doorashadii federaalku hal sana ka dhiman tahay ilaa iyo hadda wax cad oo la yidhi sidaasaa doorasho u dhacaysaa lama hayo puntland waxaad ogtihiin laba kun iyo labaiyo tobankii koob iyo tobankii shirarkii garow one iyo two iyo waxyaabihii socday waxaa aada loogu celceli jiray in nidaamka four point five laga guuro dastuurkii markii si gumaalgaara loo ansixiyey laba kun iyo lix iyo tobankii waa la gaari waayey mar labaad garowa waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib damba loogu soo noqonayn nidaamkaas haddao hal sana ka dhuwan tahay ayaa baarlamaankii ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeya sida doorasho u eg tahay runtii annaga ilaa hadda puntland waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa xamar ka socda ama guddiyada leeyihiin waa soo bandhignay wax qayba waan ka nahay male mar guddi baarlamaanku uu qabtay oo halka yimid waa jiraan dee dad soomaaliyeed wey waa yimaadaan waan is aragnay laakiin mowqif dowladda puntland ay ka leedahay male maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiya ama barbaaraysa kama muuqdo sanadka ugu dambaysa doorashaa la qabanaya four point five-kiina laga tegi maayo qof iyo codda waa la qabanaya siday isu geli karaan anigu weli aada uma fahmin marka xaggee la aadayaa wey waddo kaleo saddexaad aniga ima muuqdo haddii la leeyahay qof iyo cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigaayo ee cad wax cad la keeni waayo waxa ku xigta waxa weeye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya laakiin eh, waxyaabaha hadda aan maqmaqlayo oo isku dhex jirjira oo aada mooday saarar dad tarsan tolanaya dabcan dee puntland eh, uma qalanto su- suuragalna kama aha waxa noocaas oo kale inay qayb ka noqoto laakiin waxaan inii sheegayaa laakiin waxaan inii sheegayaa codka puntland waa inuu mar walba noqdaa mid ka qayb qaadanaya dhismo soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo isagu ka hadlayay kulankaasi xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan aan caadi ahayn ku yeelan doonaan xaruntooda golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajadaha kulanka maanta waxa uu yahay inuu hortago wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayin maareeye oo xildhibaanada golaha qaarkood dhowaan dalbadeen inuu horyimaado koob iyo tobankii bishan ayaa xildhibaano gaaraya koob iyo toban xubnood waxay guddoonka golaha shacabka u gudbiyeen qoraal ay uga codsanayaan in wasiirka hor yimaado si wax looga weydiiyo arrimo la xiriira sharciga warbaahinta qaranka waxaana guddoonka uu soo saaray warqad uu wasiirka uga dalbanayo inuu golaha hor yimaado shan iyo tobanka bishan oo maanta ah xildhibaanada gudbiyey mooshinka yeeritaanka wasiirka ayaa waxay sheegeen in warbaahinta qaranka aan si siman loogu baahin khudbadaha xildhibaanada xilliyada ay socdaan doodaha baarlamaanka balse keliya laga daayo xildhibaanada taageersan xukuumadda xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhowaan bilaabay la xisaabtanka wasiirka soomaaliya waa wasiirada soomaaliya waxaana dhowaan hortegay wasiirka amniga gaadiidka duulista kuwa oo su-aalo adag laga weydiiyey arrimahaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa shir uga qaybgalaya dalka masar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guleed khadar ayaa magaalada sharmal sheikh ee dalka masar uga qaybgalaya furitaanka madasha dhalinyarada adduunka oo soconaysa disembar afar iyo tobankeeda ilaa toddobiyo tobanka bishan disembar laba kun toban iyo sagaal madaxweynaha masar cabdilcas waa cabdifitaax alsiisi ayaa furay madasha sanadlaha ee dhalinyarada adduunka oo ah madasha saddexaad tan iyo markii la bilaabay sanadkii laba kun toban iyo toddobadii madasha ayaa ah madal ay dhalinyaradu kula kulmaan dadka siyaasadda sameeya ee adduunyada dadka go-aamada leh iyo shakhsiyaadka leh saameynta leh aragtidoodana ay ku wadaagaan madasha ajand- ajadayaasheeda sanadkan ay qayb ka yihiin sugnaanta cunnada iyo kacdoonka warshadaha ayaa waxaa sanad kasta ka qayb gala qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka hogaamiyaasha dhalinyarada dhalinyarada halabuurka leh dadka caanka ah iyo ururada dhalinyarada adduunka ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo shirka ku matalaya dowladda soomaaliya ayaa ka hor inta madasha aan la furin waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka masar ahna guddoomiyaha midowda afrika cabdi cabdifataax alsiisi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan bartaan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com nabadoon imaan jimcaale oo ka mid ah nabadoonada galmudug ayaa waxa uu sheegay in la musuqmaasuqay qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee galmudug nabadoon imaan jimcaale faarax oo ka mid ah ergadii dhowaan loo diiwaangeliyey soo xulista xildhibaanada galmudug ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka saartay liiska nabadoonnada ku sugan magaalada dhuusamareeb nabadoonka ayaa ku eedeeyey wasaaradda inay ka dhex wado nabadoonnada musuqmaasuq midkii ay rabtana ay soo xulanayso midkii aysan rabinna ay ka tegayso wuxuuna xuseen wasiirada booskooda waa wasiirka booskii uu isagu ku jiray lagu bedelay nin ka yimid qurbaha sidoo kale nabadoonka oo hadalkii sii wata ayaa sheegay in nabadoonnada dhexdooda ay ka jirto musuqmaasuq iyo cadaalad darro baahsan ayna saameynayso wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya dhinaca kale nabadoon imaan jimcaale faarax ayaa xusay in faragelin baahsan lagu hayo saxiixayaasha galmudug beddelka isagoo lagu sameeyey uu yahay mid ka socda dowladda dhexe gaar ahaana filla soomaaliya wuxuuna yidhi faragelin ayaa lagu hayaa saxiixayaasha galmudug waxaana faragelin ku haya dowladda dhexe wasaaradda arrimaha gudaha filla soomaaliya ayuu ka codsaday arrintan waa arrintan wax laga qabto ugu dambeyn nabadoon imaan jimcaale faarax ayaa carabka ku adkeeyey in ninka lagu bedelay uu yahay qof laga soo saxiixay filla soomaaliya uuna saxiixay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna yidhi ninka aniga laygu bedelay oo ah odayga waxa uu suuqa dhexdiisa la taagan yahay anigu waxaan wataa saxiixa madaxweynaha dadka reer galmudug waa og yihiin ayuu sheegay warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka aniga ayaa idinla socodsiinaya saaxiibka karaama ayaa soo saaray isla karaama ayaa gala qayb qaatay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono nabaadiino
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan